wartun orlanka tiragali in laga keedii biyo roobka iyo wayba lagu hirgeliyaha deegaanka beerxaanooy ee duleedka magaalada baydhaba taasaytio walbadan kuba deli doonta baahiyo dhiniga biyo ah oo deegaanka saytigu jarte mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaana wasaaradda tamarta iyo biyo iyo qaar ku mid ah hay-ado ku caawiya qoditaanka wartun iyo kormeeri mashruucu oo meel gebagabe ee marahay agaasimaha waxda biyo ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya liibaan aw khaliifya sheegay in ujeedkuuseeyo ku faa-iideysadowka biyo roobka taaseyti oo xilli roobaadka bulshadan ku faa-iideysadaana bismillahirrahmaanirrahiim waxaan joognaa deegaanka beermare oo ka tirsan degmada baydhabo sidaad ujeedaan halkan waxaan ku sugannahay war loogu talagalay bulshada deegaanka wartan ad arkaysaan waxaa iska kaashaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed iyo hay-adda u n d b iyadu fanka iyo dhaqaalaha wartan kusameeyay iska lahay ilaahay mahadiisa maanta waxay maraysaa heerkaas ee gabagabada ah soo dhammaystiratay wartan oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan infrastructure loogu talagalay ha noqoto haamihii biyaha kaydka ee bulshadu ay kaga cabi lahay soolarkeedii warihii iraahde wadankiyo sidii bulshadu biyaha ka cabi lahaayeen kuwii xoolaha loogu talagalay iyo qofka waardeynaya ee wartan aan iraahde deg lahay sidaad arkaysaa muuqata waa ilaahay mahadiis in mashruucu oo muddo afar bilood soo socday inuu si guul ah oo qurux badan kusoo dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allah maalinta beri ah haddii ilaah yidhaahdo inaan bulshada deegaanka aan ku wareejino wartan oo ay si dhamaystiran oo la wareegaan waxaa jirta guddi toddoba xubnood ka kooban oo la tababaray oo wasaaradda iyo hay-adda undib ay tababareen si ay u maamushaan warta tan oo ku taal deegaanka beerxan
waxaa noo muuqda in dad badan oo marka ciyaala ama marka ciyaal halkan ay ka
waxaan ku talagalay horta wartaan weynankeeda oo ujeeda boqol lagu dhuftay siddeetan weye waxaa yaalla blastigii biyaha celinayay dad fara badan baa dega deegaankan oo isugu jira beeraley iyo kuwo qaxootiyo ay dhibiisa ka agdhow deegaanka inay intaasoo dhan ka faa'iidaystaan hadday noqoto xoolihii dhinacii beerihii dhinacii waraabka intaba uga faa'idaystaan baan ku talagalnay insha allahna waxaan noqon doonaa iyadoo laga faa'iidaysanaya biyihii roobka ee dadka waxyeelayn jiray ee deegaanka waxgaarsiin jiray in haatan la qabsado oo bulshadii dib uga faa'iidaysato muddo dheer ay anfacaan bay noqon doonta haddii ilaha yidhahda dhamaystirka wartunya weyb ayaa walbadan ku bedeli doonta biyaraantaha wajahaasa dadka beeraleyda iyo xoolodhaqatada oo ka xisaabtamo keliya biyo roobka oo sanadoogi dembi sidii la fadaay enin qubana